waxaa magaalada Ramu ee waqooyiga ismaamulka Mandera maanta lagu caleema saaray suldaanka mid ka mid ah beelaha degan ismaamulka Mandera Sheekh Yunis Axmed ayaa loo caleema saaray inuu noqdo suldaanka beesha Jibraa'iil ee ka tirsan beelweynta Dagoodiye ee degan ismaamulka. Munaasabadii caleema saarka ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaanka waqooyiga Mandera Meeja Bashiir xubno ka tirsan golaha wakiilada Mandera iyo waxgaradka beelaha kale ee degan ismaamulka. Ugu horeyn ugaasyada iyo salaadiinta beelaha kale ayaa ayiday islamarkaana soo dhoweeyey suldaanka cusub ayagoo u jeediyey dardaaran iyo duco masaara abtigay sheekh yuunis axmed xayla waxaan ku caley masaaratu abshirre insha allahu tacaalaa xoolo iyo darajo iyo cunri iyo diinta allah kor ka dhiga oo korkaan saara bismi illaahi araxmaan araxiim waa kaas waxaa waa caleemasaaraynaa sheekh yuunis axmed xayle waxaan leenahay sheekh yuunisow allaha kaa dhiga kii jibraa'iil mideeya oo waxaa waaya dagoodiye mideeya oo soomaalida mideeya oo lagu dharga oo waxaa waaya ocolka looga baxa oo cudurka looga baxa allaha kaa dhiga soo dhawaynaynaa walaalkeen sheekh yuunis maxamed axmed xayle oo toolka ah soo baxsaday nin culamo ah oo maxay aheeday sheekh ah oo xaafida waaya waa saas tolka nooga soo bixi waa ku mahadsan yahay annagana waa caleemasaaraynaa gacanaan siinay wayfihi suldaanow kolley nin il qaaday eeb qaad aan dhigiree adiga kolley maanta il badan aad qaadee eebtaas allah asturo
suldaanka cabdira aabbahay la soo baxeen calaamasaarkiisa iskugu nimaadna meeshaas soo maaha annagana waa ayidnin qowlkara aabbahay ayla imaadeen waa ayidnin suldaanow halka lagu dhiibi dhulka aan ku soconnay samadaas ka culus yahay halka allah kuu fududeeya binililaahi alkariim war daardaarasan yahay wuxuu ku daardaaransaya aayadda qurkaanka eh iyo xadiidka nabiga salaatullaahi wasalaamu calayh dhanka kale qaar ka mid ah golaha wakiilada mandheera ayaa suldaanka kula dardaarmay in uu ka shaqeeyo nabadda iyo isku xirnaanta bulshada suldaanka waxaan leeyahay allah ku barakeeyo beryahan dhaqankii siyaasadu aa isku darsantay dhaqanka keliya cafiirinin siyaasada hagaaji dhaqanka waa hagaaga marka dulqaad badan yeela sidai gabartu lasha u sheegtay caliima dulqaadkaas wax badan oo aada subina waa subas lagu dhihi doonaa wax badan oo slug kalena lagaa sheegi doonaa dulqaadkaas aad u badi waxaan leeyahay cidda ree abootadii waxay u baahan tahay cadaalad waxaa sheegay ninkaas walaalkey sheekh yuunisow khayr allah ku siiyey adeerkeeyow adiga iyo ugaas maxamed abshakuur isqabsada cidda jidka toosan ku hogaamiya dagoodiyana waa hagaaga laakiin xil culays badanaa lagu dhiibi ukunaa madax kuu saaran ukun madax qaf haddii loo saaro haddii saan u leexdo maxaa dhaca waa dhici ciddi raabaa waxaa la rabaa saacaddaa wax ka bilaabaysa ciddi inaad midaysa ciddi jibraa'iil markaad midaysa dagoodii aad dhex gasha suldaan cadow haaruun aad la shaqaysa dagoodii qalaafiisa aad bixisad meeja bashiir cabdulaahi xildhibaanka waqooyiga mandheera ayaa dhankiisa kula dardaarmay suldaan sheekh yuunis in beesha soo xulatay uu noqdo hogaamiye wanaagsan
sheekh yuunis soo dhowow waan ku hamballaynaynaa xilkan hadda ad qaadii allah kuu fudeeyo annagana waa kuu kabannahay mar qaar hoggaanka waxaa la rabaa in si adag lagu qabto waa la sheegay adigaa darawalka ee baaska ah dadka kalena waxay saaran yihiin gadaal ay saaran yihiin hadday ayaga ku taliyaan gaarina cad ka dhaca laakiin a haddaad dhahda meeshan jidkaan aan ku hogaaminaa meel fiican tegayna marka insha allah allah kuu fudeeya soo dhowow ugu dambayntii suldaan sheekh yuunis axmed ayaa caleemasaarkiisa kadib beeshii u soo xulatay inuu hoggaanka u qabto asagoo xusay inuu ka shaqayn doono daris wanaagga iyo nabadgelyada haddana waxaan rabaa inaan mahad u celiyo tolkii reer aabbahay oo meel dhow iyo meel dheerba ka imaaday oo madax iyo shacab leh oo rag iyo bilcaan leh oo yar iyo weyn leh oo ciroole iyo curdun leh oo meel walba ka imaaday oo xafladdan noo dhigay aan waxaan mahadin rabaa ayagana inaan maaragtay mahad ilaahay ka damba ayagana aan ku mahadiya ee, reer aabbahay mahaddaas ayay leeyihiin dadka hadday iskhilaafaan waxa keliya waxa lagu xallin karo waxaa weeye waa kutubka allah iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofka haddii meel loo dhiibana in meeshiida loogu dambeeyana waa inuu fiican tahay wixii maarata iskhilaaf khilaaf ilaahi anaga qabta laakiin wixii ka dhac- dhacana si khayr ah oo maslaxo ah oo horey loogu soo wari aan sii ziyaadin doonaa insha allahu tacaala arada wixii dadka ka dhawaajinayeen waxaa ugu badan diris wanaagga iyo colka maaragtay oo iskhilaafka ayaa ugu badan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhulkeenna dhul nabadgelyo ah allaha nooga dhiga dhul barwaaqa allaha nooga dhiga cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star degmada raamo waqooyiga ismaamulka mandheera